Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyey maalinta caalamiga ah ee umulisooyinka adduunka oo sanad kasta la xuso shanta bisha May oo maanta ku beegan. Munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay iskuduwaha wasaaradda caafimaadka Hirshabelle ee gobolka Hiiraan Xasan Axmed Barqadle, gudoomiyaha umulisooyinka gobolka Hiiraan Canab Cali Macow, bahda caafimaadka iyo marsharaf kale. gudoomiyaha umulisooyinka gobolka hiiraan canab cali macow iyo qaar ka mid a haweenka kale ee ku jira bahda caafimaadka ayaa si wadajira u sheegay in maalintan ay tahay maalin weyn oo lagu dhiirigelinayo umulisooyinka runtii maanta waa maalin aad u weyn oo aan la soo koobi karin farxaddeeda iyo dabaaldegeeda waan jeclayn farxaddeenna inay intaan ka weynaato laakiin waxaan moodaa sanadba sanadka ka dambeeya inaan ka soo fiicnaanayno runtii maanta waa maalin aad iyo aad u farax badan meel kasta ay umuliso joogtane adduunka oo dhan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo marti sharafta qiimaha badan dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladan quruxda badan ee may oo ku asteensan maalinta umulisooyinka adduunka kelii maaha in la dhaha may waa maalinta umulisooyinka adduunka maalin kasta waxaanoo ay maalinteena markii laga hadlaayo ereygan umulisanimo ma aha mid maanta keliya lagu soo koobi karo ama af kale laga dhihi karo markii loo eego sanadihii lasoo dhaafe ten years markii gadaal looga laabto markii laga hadlaayo maternal mortality raideka aaduu u badnaa tiradiisa balse sida wasaaradda caafimaadka ee u soo saartay arday tababaran midwifes tababaran oo yaangi midwifes ah waxaa yaraadee maternal mortality raideka hadirtaan wasaaradda waxaa uu sii hambaleynaya wasaaradda waxbarashada inay soo kordhiyeen barnaamij umulisooyin la tababarayo ilaa ay boqol iyo soddon gabdhood gaaraya hooyo aan la aqoonsan hooyo aan la ogeyn hooyo aan la astayn haddana aan laga oolin umulisooy adiga oridii tuhanaysa marka kuhooshu eryayso tay ku eelanaysaay astaantii naxariista umulisooy adiga qof kastoo ifka jooga aaminku dhalanayay soo dhoweynta ilmaha iridii jiritaanka hooy umulisooy adiga
maanta xafladan aan qiimaha badan oo adduunka dhan looga dabaaldegaayo oo maalinta shanta meey ee maalinta umulisooyinka caalamka ayaan ka qayb galaynaa dhammaanteen markii laga hadlaayo horta waxaan rabnaa inaan halkan ugu mahadcelino wasaaradda caafimaadka heer state heer federaal oo ka qayb qaateen in maanta umulisooyin khibrad leh aqoonti u leh waxyaalihii caqabadaha dhacay inay soo saaraan markii hore kii wixii ka horreeyay waxaa jiri jirtay soomaaliya inay tahay meesha ugu sarreyso ee hooyo canugeeda ay dhibaato ku gaaraan sababtoo ah ma jiri jirin umuliso aqoon u leh khibrad u leh yacni inay fahanto hooyadan inay normal oli karto inay abnormal jiro haddii complication qaar la xalin karo maysan fahmi jirin oo lama heli jirin kadib ilaahay wuxuu keenay inay heer state heer federaal ay soo saaraan umulisooyin annagii ah ka mid nahay meeshaan waxaa isugu timid bahda caafimaadka gaar ahaan midwifta aadaa u mahadsan tihiin hawshaan qabanno howl yar ma aha waa howl weyn xag ilaahayna ka fudud hooyadu waa lafdhabarta bulshada waa halyeyga ugu horeeya ee ubadka baraya dhaqanka diinta iyo anshaxa nolol kasta waxay ka bilaabataa caloosha hooyo sidaa daraaddeed caafimaadka hooyada waa tiir muhiim u ah caafimaadka jiilka soo koraya umilsada waa qofka ilaaliya hooyada inta lagu guda jiro uurka dhalmada iyo xilliga nuujinta waa geesi door weyn ku leh badbaadada nolosha hooyada iyo ilmaheeda iskuduwaha wasaaradda caafimaadka hirshabelle ee gobolka hiiraan xasan axmed barqadle ayaa bogaadiyey dadaalka ay wadaan hooyooyinka umulisooyinka
waxaan dhammaanteen ka soo wada qayb galnay maalinta maamooyinka ama maanta maalinta umulisooyinka hooyo markaa umuliso maqashid hooyo we ama way sugaysaa ama wayba tahayba waxaa kugu soo dhacaya naxariis naxariistaa u dareemaysid hooyadaa markaa aabbahaa maqasho markaa hooyadaa maqasho waa uun iska astaan ee maalin walbay hooyo leedahay maalin walba ah maalinta umulisooyinka adduunka een, haddaan nahay islaamna nooguma sii jirtoba waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan hooyooyinka soomaaliyeed ee foolanaayo ee qaarkood dhigbaxaayo qaarkood umuraacanaayo qaarkoodna ayagoo dhibaatooday khaliimo maray hooyooyin noqonaayo waxaan leeyahay waxaa idin ognahay dadaalkaaga waxaa idin ognahay rafaadka waxaa idin ognahay dhibaatooyinka aad maraysaan haddaad magaalo joogtaan iyo haddaad baadiyo joogtaan si isku mid ah oo xanuunku idiin soo wada gaara waxaan leenahay ilaah idiin fududeeyo raxmadda ilaah idinla jirto annagana qalbiyadeenna idinku ognahay maalinta caalamiga ah ee umulisooyinka adduunka oo sanad kasta la xuso shanta bisha meey ayaa la aasaasay sanadkii kun iyo sagaal boqol labaiyo sagaashankii